إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar dhabagal ah oo maanta ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan dowladda federaalka saraakiil talyaani ah oo wax ka degan xerada xalane ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan barbaarinta caruurta muqdisho golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midooda afrika ayaa walaac daran ka muujiyey weerarada cagmarinta ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo halista amni ee ay wajahayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu ganacsatada wax kala soo dega dekada berbera u gorbaduubayo shirkad si gaara loo leeyahay oo si qasaba lacaga uga qaadayso ganacsatada toban qof ayaa degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose siyaabo kala duwan ugu geeriyooday afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wasiir ka soo mid noqday dowladda federaalka ayaa qiray in soomaaliya ay halis uga imaan karto tallaabada ay dowladda federaalka ugu biirtay dalladda waxa loogu yeero bulshada bariga afrika dowladda kenya ayaa sheegtay inay diyaarisay ciidamo ka hortaga xaaladaha degdega ah ee u galay waddankaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar dhabagal ah oo maanta ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kabiina u dhigay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare nafeed oo gaaray askarta dowladda federaalka ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerarka dhabagalka ah kaas oo lagu magacaabi jiray bilish axmed carab saraakiil talyaani ah oo wax ka degan xerada xalane ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan barbaarinta caruurta muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder keedsane saraakiil talyaaniah ayay dowladda federaalka magaalada muqdisho ugu sameysay xaflad kuwaasoo loo kulmiyey caruur yaryar oo gabdho u badan caruurta ayaa ka hor intaysan imaan saraakiisha talyaaniga ah la baray heeso ay kusoo dhaweynayaan iyo qaabkay u marxabeenayaan intaasoo dhan waxaa caruurtaasi looga badashay boorsooyin loo qeybiyey oo qiimo ahaan muqdisho ka jooga shan shan dollar oo keliya sargaalka talyaaniga ayaa sheegay in caruurta ay beri dhalinyaro noqonayaan kadibna weynaanayaan lana dhisayo hadda I bambini che sono il futuro di ciascuna nazione, sono il futuro della Somalia. Loro devono avere delle scuole, devono poter studiare per poi un domani lavorare e costruire un futuro migliore qui in Somalia.
qaar ka mid ah xubnihii soo dhaweeyey sargaalkan talyaaniga ayaa muujiyey inay kaalmadan ku muteysteen inay caruurta baraan luqadda talyaaniga ah waxaan leeyahay aaday u mahadsan yihiin ma oo markii ugu horreeyey ee waxna sii hayaan maahan Ee, luqada talyaanigan dhignaa annaga ilaa muddaan sii wadnay hadda ayayna xoogaa dhexdhexaad nooga go'day haddana waa sii bilaabnay itaaliya waxa waaye annaga beledkeena labaad waaye ayagana beledkooda labaad halkaan uu yahay marka waxaan leeyahay aadaad u mahadsan tahay kumandantaada iyo ciidankaagi talyaaniga ayaa kiniisad ku leh magaalada muqdisho taasoo ay waardiyenayaan in ka badan lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana wadankoodu ku taala kiniisadda ugu weyn ee vatikanka waxaa muuqanaya in dowladaha shisheeye qaarkood ay diiradda saarayaan caruurta soomaalida si mustaqbalka dhowey usoo saaraan caruur aan caqiido lahayn oo jecel dadka gaalada ah
waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika ayaa walaac daran ka muujiyey weerarada cagmarinta ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo halista amni ee ay wajahayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi weerarada isdabajooga ah ee dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka geysanayaan gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa walaac ballaaran ku beeray shisheeyaha caalamiga ah kulan ay xalay magaalada new york ee dalka maraykanka ay ku yeesheen xubnaha waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayay ku soo qaadeen halista weyn ee al-shabaab ku hayeyso ciidamada shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay iyo masaalixdooda dowladaha reer galbeedka labada mas-uul ee qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika wakiilka uga ah agaasinka duulaanka lagu soo qaaday waddanka soomaaliya ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxay ka horjeediyeen khudbado ay uga warbixinayaan xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee dalka ugu horeyn maxamed amiin suweyf oo ah ergeyga midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana gacanta ku haya galaalka ciidamada atmis ayaa khudbaddiisa ku sheegay in shabaabulmujaahidiin ay yihiin awood halis ku ah wuxuu ugu yeeray dowladnimada soomaaliya iyo faafinta dimuqraadiyadda wuxuu golaha ammaanka ka hor caddeeyey in weeraradii ugu dambeeyey ee degmooyinka ceeldheer iyo baydhabo ay muujinayaan sida ay jihaadiyiinta awood ugu leeyihiin agaasinka weeraro laayaan ah madaxa midowda afrika ee soomaaliya ayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee bishan ka dhacay degmada ceeldheer ku sifeeyey mid halistiisa lahaa wuxuu sidoo kale sheegay in weerar loo adeegsaday madaafiic oo lagu qaaday saldhigga ciidanka xabashida itoobiya ee magaalada baydhabo uu muujinayey cabsida uu midowda afrika ka qabo halista sii kordhaysa ee shabaabulmujaahidiin maxamed amiin suweyf ayaa carbaabay inkastoo dowladda federaalka ay dagaal ku iclaamisay al-shabaab haddana ay weli yihiin awood aan la loodin karin oo leh karti ay ku agaasimaan weeraro wax burburiya diblomaasigan afrikaanka ah ayaa u sheegaya golaha ammaanka in laga cabsi qabo in jihaadiyiintu dib u qabsadaan magaalooyin dhaca soomaaliya haddii ay baxaan ciidanka atmis ay tahay suurtagalnimo weyn wuxuu tusaale u soo qaatay in socdaal lagu tagay magaalooyin ka tirsan labada shabeelle iyo hiiraan ay u sheegeen saraakiisha dowladda federaalka inay ka baqayaan al-shabaab james swan oo ah wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa isna khudbaddiisa ku muujiyey walaac kan la mid ah wuxuu dowladaha reer galbeedka ugu baaqay inay maalgeliyaan ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada jamaameh ee walaayada islaamiga jubbada hoose sakariya cumar ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen marti isugu jirtay waalidiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay ka dhacday degmada jamaame waxaana ujeedka munaasabadda uu ahaa maamuusida arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka tirada ardayda dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka waa toddoba iyo labaatan arday kuwaas oo ka aflaxay madarasada taxfiidka ee alhu madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa bandhig xiise leh soo gudbiyey ardayda dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka أيها الآباء والأمهات والعلماء والنقباء أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة هي حفلة اختتام القرآن الكريم بعدد من طلاب مدرسة الهدى في مدينة جمامة بولاية جب السفلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأقول للمعلمين والوالدين شكرا لكم بعد شكر الله تعالى على ما بذلتم به من جهود قصيرة ما حقيقة التجويد لغة وسلاحا التجويد لغة إتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقا ومستحقا من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفقيم ونحوهما sidoo kale waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka iyagoona tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin in ubadkooda ay barteen qur-aanka kariimka islamarkaana u mahadceliyey macalimiintii juhdiga ku bixiyey arrinkani alxamdulilah aadaan ugu faraxsannahay caruurteenii oo qalanjabisay maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilah macalimiintii juhdiga bixisana khayr allaha siiyo miisaankooda xasanaadka allaha u saaro aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta meesha waxaa ka dhacay xalfado aan la soo koobi karno aad u qurux badan ee meesha ka dhacday oo shuxuurteenna aad aad u kiciyey alxamdu shukr ilaah waa ku mahadsan waxaa ii dhigtaan ee maanta oo waxa ku qalanjibiyey lix caruura igu qalanjibisay laakiin maanta hadda waxaa u dambeeyay laba wiil iyo gabar ma ahan munaasabadii ugu horeysay oo lagu maamuuso arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka balse deegaanada iyo goobaha ay maamulaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si weyn loogu maamuusaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu ganacsatada ah wax kala soo dega dekeda berber ah u garbaduubayo shirkad si gaara loo leeyahay taas oo si qasaba ganacsatada lacaga uga qaada mahad cubeyd ayaa ka waramaya
ganacsatada wax kala soo dega dekeda magaalada berbera ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inuu horboodayo dad doonaya inay si qasab ah lacago uga qaadaan dadkan raba inay ganacsatada lacagaha ka qaadaan ayaa sheegay inay wax loogu yeero caymis u samaynayaan waxaana la sheegay in si qasab ah lacagahan looga qaadi doono ganacsatada kala duwan ee dekeda berbere kala soo dega badeecadaha odayaasha ku nool magaalada berbere ayaa arrintaasi ka soo horjeestay waxayna si cad u sheegeen inaysan ogolayn haddii isbaaro walankadinka la dhigto oo dabeetana la yahda caymis khasabaa dadka laga qaadaya dee dekeda way xidhmaysaa ha laga daaya carqaladdaan leenahay cid baa dabadda ka riixaysa cid gaaraa wadata wax cid gaari wadata ummadda ma anfacdo dan guud baa loo baahan yahy wax gaara looma baahna marka waxaanu leenahay xukuumadda wakhtigeedu imka iska gebagabada yahay waar ilaahay ha laga baqdo oo dadka yaan hawl la gelin berber wax badan bay u baahanta midda labaad berberyaanay noqonayn meeshii banka lagu tijaabin jiray berberi ma waxay noqotay meel waxba lagu tijaabinayo ma ogolin caymiskaasi waa caymis la yidhi waxaa laga bilaabayaa berbera waxaanu u aragnaa arrinkaasi inuu sidii jiifoo jakdii lacagta guran jirtay oo kale yahay ee aanu ahayn wax jira dadkuna waa kacsan yihiin annaguna waxaanu nahay odayaashii dadka dadkuna waxbayna soo weydiinayaan arrintaa la leeyahay waxaa laga bilaabayaa berbera oo waxaa laga bilaabayaa kadinka dekeda berbera ma ogolin diyaarna uma lihin waxaanu leenahay hala joojiyo ha laga daayo dadka tacadibka wixii aan maaquul ahayn waxaana igu soo duushay hadduu labaatan dhinto nin baanu bixinaynaa dee wax maaquulana maaha wax la qaadan karana maaha haddii loo arka dayn wanaagsan qof walba isagaa iska iman doono waa la arki doona laakiin qasab baa ku jira dee qofkuna waxa weeyaan qof aan gaadhigiisaba saddex boqol bannaankaa ku helino aanu soo gelin dee in laga qaadaa ma aha waan le cadaalad maamulka somalilan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku hayaa dadka ku nool dhulka uu joogo toban qof ayaa degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose siyaabo kala duwan ugu geeriyooday afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay muxsin xasan ayaa ka waramaya
degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa laga soo diiwaangeliyey khabar naxdin leh kaasi oo ku aadan dadiyow sababa siyaabo kala duwan leh oo ugu geeriyooday gudaha iyo bannaanka degmada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tobannaan qof ayaa ku geeriyootay degmada baraawe oo uu ka arrimiyo maamulka shisheeyuhu dhisay ee koonfur galbeed iyadoo ay magaalada ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee ah afrikaanta soo duushay tobanka ruux ee ku geeriyootay baraawe ayaa lix ka mid ah oo ay shan yihiin caruur yaryar waxa ay sababsadeen caloolbax kusoo booday oo iskugu jira hor iyo gadaal halka afarta kalena ay u geeriyoodeen waxyaabo calooshooda galay walow aan weli la samaynin baaritaan rasmi ah mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada baraawe oo lagu magacaabo doctor siid cali ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in lixda qof ee u badan caruurta ay u dhinteen cudurka shubanbiyoodka kadib markii ay xaqiijin caafimaad ku sameeyeen runahaantii xaaladahaas way jiraan oo maalmahan maaragtay xaalada noocaas oo kale isbuucii ugu horeeyey sida inuu infection dilaaca camal wax noocaas oo kale aan u maleynaynay laakiin wixii xaaladihii hadda waa iska bedeleen oo maaragtay marka hore caruur keliyaan arkaynay hadda dad waaweyn iyo caruur intaba isugu jiraan oo waxaana loo keenayaa ayagoo maaragtay runtii xaaladda acute watery diyaariga loo yaqaano lagu arkaayo calaamadahoodii qofkii inuu maaragtay saddex mar isku xig inuu shumo kadibna haddana matigi uu bilaabo oo qofkii waxaa lagu keenaya isagoo aada u fuuqbaxsan marka way jirtaa xaaladahaas ilaa isbuucan iyo isbuucii ka horeeyba xaaladahaas run ahaantii haa cusmaan waa jiraan ilaa hadda waxaa aniga aan ka warhayaa ilaa iyo xaalado gaarayo afar xaaladood ilaa iyo afar xaaladood aan ku dhihi karaa oo ilmo ah oo xaaladahaas maaragtay noocaas u gooriyooy u dhintay dhanka kale mid ka mid ah ehelada afarta qof ee bannaanka degmada baraawe ku geeriyootay oo warbaahinta al-furqaan u warramay ayaa sheegay qaabkii ay dadkani u geeriyoodeen isagoona intaa ku daray in wax gurmad caafimaad ah aanay helin qoyskan heer baan ahayn aad baa xawra raadiyey muxuu ahay dad arrintaasi soo ogaado waana waayo dadki waabaa la wareeray qof meelay ku dhacday dadkii dhacay toban qof way dhammaayeen dadka qaar toddoba qof hadda isbitaalka magaalada baraawe taallaa afartaasna way geeriyootay marka dadkii dad dhintay sakaraad noqday oo xaalka ku xumaaday iyo dad markaas lahaayo iyagana iska yarcaanba dadkana maxaa dabiiba ay kortaagan iyo wa dad kuwa dhex wareersanay noqdeen qof miirro markaas wax lagu weydiiyo oo xanuunkaas iyo asbaabta ku fila ilaa la-aana ma hayno dadka dhan bay dhinteen wareer iyo maxaan ku dhahday waa lasii wareeray xanuunkina wuu sii fara batay dadku way sii bateen xalay ilaa iyo afar yaayeen saddexa ku darmatay ilaa hadda ciddaas iyo qoyskaas aad buu maxaan ku dhahdaa wareersan yahay saaka xanuun geeri iyo maxaan ku dhahdaa isbitaal iyo qabuuro isku mxuuiskaasi kala jiraan toddoba saac iyo labaatan markay ahayd afartii qof oo geeriyootay waa lasoo aastay hal meelaa lagu aastay ilaahi ha u naxariis subxaana watacaala musiibadaas ayaa maanta dhacday dhibkan wuxuu ka dhacay meel degmada baraa u muuqato hal faleebana waa loo waayay hal faleebo ugu dambayntii ciidamada ku sugan degmada baraawe ee iskugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha soo duulay ayaa is-hortaagay in dadkani ay gurmad caafimaad ka helaan degmada baraawe warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wasiir kasoo mid noqday dowladda federaalka ah ayaa qiray in soomaaliya ay halis uga imaan karto tallaabada ah ay dowladda federaalka ah ugu biirtay dalladda waxaa loogu yeero bulshada bariga afrika maxamed ciise ayaa ka waramaya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa bartamihii toddobaadkan magaalada muqdisho ka dahfuray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha ku midaysan dalladda bulshada bariga afrika wadamadaas ayaa xoogga saara dhaqaalaha nuxurka lamidooga ayaana ah in kooxdan kooda kiristanka ah laga xigin dalka soomaaliya badeecada uu doonan uu keeni karo xitaa kuwa waddanka kasoo go-a sida galleyda masagada sisinta iyo wixii la mid ah wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalk cabdiraxmaan ceyte ayaa sheegay in arrintan ay keeni karto inay dhibaato soo wajahdo wax soo saarka iyo beeraleyda soomaaliya hadda annaga waxa naloo keeno ayaa aad uga badan waxa aan dhoofinno marka taas saameyn waxay nagu leedahay taban waxaa dhici doonta in dadkeenna wax soo saarka ka shaqeeya ama warshado leh ama beero leh ama waxyaabo kaloo ganacsiga ka shaqeeya ay markii dambe la tartami waayaan xataa dalka gudihiisa ay ku tartami waayaan sababtoo waxaan ogolaanaynaa dalal ajnabiya dadkooda ganacsatooda inay wax keensadaan ayaa ka dhalanaysa inaan ogolaano haddii maalin kasta naloo keeno oo marka dambe yaanyadii iyo mooskii naloo keeno ay ka raqiisnaadaan kuwii kasoo go-ay dalkeena dalagii dalkeena kasoo raqiisnaadaan taas saameyn aan fiicnayn ay runtii dalka ku leedahay madaxda dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dhaqaale badan ku qaateen ku-biiritaanka e a c waxayna khubarada dhaqaaluhu sheegayaan haddii aan laga hortegin ajaanibta uu xasan sheekh doonayo inay la wareegaan ganacsiga dalka in ummaddu gaajo u dhiman doonto maxaa yeelay ganacsadaha ka tirsan wadamada ururka canshuur lagama qaadi karo halka ganacsadaha soomaaliga waddankiisa lagu canshuurayo warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan naga intaa